فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idielkiinba usoo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo hadahanoo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso qodobada caawa barnaamijka aad ku maqlaysaanna waxaa ka mida ciidamo itoobiyaan ah oo mar kale qaraxyo lagula beegsaday inta u dhaxaysa baydhabo iyo qansax dheere aqalka cad oo albaabada la isugu dhuftay markii looga baqay dibadbaxayaal isku fidinaya gudaha dalkaasi maraykanka si xiroole lagu dilay gobolka shabeellaha hoose imaamka beesha abgaal iyo suldaanka guud ee beesha wacaysle oo ka tacsiiyeyey dadkii lagu laayay gololey muuse suudi yelexow oo ka hadlay askartii dowladda federaalka looga laayay shabeellaha dhexe iyo askarta dowladda dhallinyarada ay laayeen odayaasha degmada webxo oo loo soo gebagabeeyey dowlad diini ah guddoomiyihii hore ee jawi oo aynu ka waraysannay ishor istaag lagu sameeyey socdaal uu degmada jawiil ku tegi lahaa hogaamiyaha maamulka hirshabeelle barnaamijka waxaa igala qaybgelaya qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda aniguna waan idila socodsiinayaa oo amarkaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa habeennimo axad ah shawaalna waxa ay ku beegan tahay sagaal sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga aan gudagalno qodobada horudhaca dhuuxa aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan inta u dhaxaysa qansax dheere iyo baydhabo shalay ilaa iyo maanta waxaa qaraxyo lagula beegsaday ciidamada itoobiya ilaa iyo toddoba qarax ayaa lala eegtay ciidamada itoobiya afar ka mid ah qaraxyadaasi waxa ay dhaceen shalay gelinkii hore halka qaraxna uu dhacay shalay gelinkii dambe maantana ciidamada itoobiya waxaa lala beegsaday laba qarax oo kale waxaana ay ka dhaxleen khasaarooyin isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burbur hanti mas-uuliyadda weeradaasina waxaa sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaan soo wadnaa aqalka cad oo la xiray iyo dibadbaxyo ku fidaya gudaha dalka maraykanka odayaal dhaqan oo ka hadlay falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay dhallinyaro deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe iyo dowlad diini ah oo wabxo loogu soo gebagabeeyey odayaal dhaqan laakiin markaan si xiroole ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooley ayaa xukun dil ah ku fulisay abuubakar xaaji cumar oo ahaa saaxir konton sana jir ah oo muddo shan sano ah shaqo ka dhigtay sixirka waxaa la soo qabtay xilli uu ku howlanaa hawsha sixirka mid ka mid ah qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaana faahfaahiyey xukunka lagu riday abuukar xaaji cumar ujeedada aan ugu weli waxay tahay xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda degmada qoryooley la hor keenay eedaysane abuukar xaaji cumar konton sano jir ah degan doomburaale waxaa lagu soo eedeeyey abuukar inuu samaynayo sixirka loo yaqaano sixru tafriiq iyo isukeen kula shaqaysanayo sixirkaasi muddo shan sano ah haddana lagu soo qabtay beertiisa oo ku taalo inta u dhaxaysa ay aato iyo doon buraale isaga ay la joogeen laba naagood oo midooda uu samaynayay sixir taasoo ninkeeda ka maqan rabay inuu sixirkaas sixirkiisa u keeno haddana la rabo in la waafajiyo wixii sharciga islaamka uu ka qabo samaynta sixirkaasi uu samaynayay abuukar xaaji cumar waxaa kaloo maxkamadda lafteeda la keenay bugaagtiisa iyo kutubtiisa ay ku qoran yihiin xuruuf aan la garanaynin iyo aayado intaasi kadib maxkamadda waxay jawaab ka daratay abuukar wuxuu ku raacday sidaan taa arrintaasi liigu soo eedeeyey way jirtaa waxaana aan ka baxlay cilmigaasi walaalkay oo horay u dhintay shaqadayna way ahayd muddo shan sano hadda laga joogo ayaan ku shaqaysanayay nimanka iyo naagaha ayaan isjeclaysiinayay kuwo isjecelna waan kala geynayay haddana waxaa laygu soo qabtay anigoo nin maqan sidii aan ugu keeni lahaa naagtiisa shaqadeeda ku jiro ayaa lagu soo qabtay intaasi kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay eegii loo soo jeediyey eedaysane abuukar xaaji cumar iyo jawaabtiisii oo ahayd qiraan ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow abuukar inuu yaqaano sihirka kuna shaqaysanayay muddo shan sano ah abuukar xukunkiisa inuu yahay dil xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraan waxaana loo cuskuday adilada kale ah kow قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين على الملكين جبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما إنما نحن فتنة فلا تكفر وعيد دور المراد وكتبت سورة البقرة نظر الجنب كان له أسكرين وحاويان حديث عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف رواه الطبراني رقم كل يحضر الإعلان إيوه حديث كان أن حدث أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلتها وروي أن عمر رضي الله عنه كتب اقتلوا اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الرابي فقتلنا ثلاث سواحرة هل كان أي حكم في الدنيا في سلبه اللاذل إن كانوا حلقوا ذلك اللي يستنفذون لها تنفيذ الله أكبر الله أكبر تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
doraad hogaamiyaha hirshabeelle ayaa laga hor istaagay socdaal uu ku tegi lahaa degmada jawiil ee gobolka hiiraan maleeshiya hubaysan ayaa dhabbaha u gashay dib ayuuna ugu laabtay beledweyn waxaana dhacdadaasi ka waraysannay cabdulaahi cariig oo ah guddoomiyihii hore ee jawiil waxaana waraystay cabdifatax filibiin waa dhawahay walaal cabdifataax waa dhawahay raiisul weynayaa ma garan waxaa nagu maqaalo ah in socdaal uu jawiil ku tegi lahaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare laga hor istaagay maalintii doraad ahayd arrimahaasi maxaad kala socotaa walaalow arrimahaas arrimo jiro waaye annagu haddaan nahay degmada dawiil annagu haddii alla ku inahayo ninka la yidhaha maxamed cabdi waare uma anaan yeeli maxamed cabdi waarena waa nin soomaaliya ninka odaga isagaa go-aansaday inuu noo yimaado ummadda joogto oo reer dawiil ah oo degmada ku nool oo soomaaliyeed inuu salaamo markaa markuu soo baxay madaxweynaha iyo qofkii uu hogaaminayo oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro isugu jira irtiqaad sogla loo sameeyey sidaasuu ku socday waxaan maqalnay marka meel dhexe in laga eriyey oo u suurtageli weyday annaguna martiqaadkii iyo xoolihii aan galnay iyo waktigii aan galnay mid dambiga aan ku bixinay inaan la haleelin ma garan yaa ka hor istaagay marka waxaad sheegtay in meel dhexe laga celiyey waa ayo cidda meel dhexe ka celisay kale anigu ma ana ogeyn markii iskaan nala sheegay asaga un qoyskiisa kama agdheena waxaa hadda irsaagaas sameeyey waanu cidduu ka dhashay meel kale loogama imaan reer yiraan kale hadda ma anaan maqal dad badan ba isku xukumaa reer yiraan wax khasaare ah oo ka dhashay marka tallaabadaasi lagu celiyey iyo shaqaaqadii dhacday ma jiraan annagu ma anaan ogeyn mana anaan joogin laakiin lagu dhaawacmay oo xoola noolna meesha ay ku- ku dhinteen xabadihii ka dhacay oo meesha layaa ceelgaal ay ka dhacday oo dhibkaasi meeshaas ka yimid kadibna dib loo noqday oo arrintiina rigi ay suurtogeli weyday imtixaankaas la isugu yimaado annagu intaasaan ognahay annaga waxaana soo gaaray laba qof inay ku dhaawacantay dabna haddii alla ku imaayo ee muxuu ahaye xoolana ay wax ku gaareen sababta ka dambaysa maxaad ku maqashay in waddada loo galo oo safarka loo diido annaga midaas nama qisayso waxay qisaysaa ninkii loo galay warweydiin waxaa lagugu galay ee waxaa lagugu diiday maxaa ka maxaa ka jira waa su-aal madaxweynaha la jirta waa tahay markaan ka nimaadno arrintaas ka waran xaaladda guud ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan xaalaha ka jira waxaa ka jira barakac badan baa dhacay biyihii fatahaadda dad badan bay soo barakiciyeen awalna macluul badan baa ka jirtay ha-adu wax ma keento dadka hadda reer gabiilkaana lagu sii liita meesha tan waxaa waaye meel waxqabadkeedu ay yaryahay dowladnimo wax ma keento saasaan leen master caliig eh, waagii guddoomiyaha aad ahayd ee jawiil eh, waxaad ahayd nin xiriir fiican la leh ciidamada etoobiya oo weli aan filayo inay ku sugan yihiin jawiil ka waran xiriirkiinnii eh, weli ma sidiisiibaa mise waxbaa iska kaa beddelay
annagu waadaas xiriir gooniya oo aan gobolladii loo hinaman ahayn xariir uma lahayn si gooniya xariir etoobiya adiga adiga nooga dhexayn kara ma jirin laakiin wakhtiyada qaar xoolo ayaad u qali jirtay
weligeena xoolama qalin oo xiriiroo naga dhexeeya oo gooniyana ma jirto jawiil hadda yaa jooga ma xabashi baa joogta mise ciidamo kale Ee, gawiil hadda waxaa jooga ciidanka etoobiya jooga oo degan oo fadhiya ciidan kale ma joogo amisom kale ma joogto ciidankaas etoobiya jooga ma kale marka waa deegaan iyo maamul dugsanaya een, xabashada etoobiya
maay maamulkaa wuxuu higsadaa maamulka hirsadeele oo soomaaliyeed ayuu higsadaa marka ciidamadan etoobiya maxay idiin qabanayaan marka mise waxay ka mid yihiin maamulka hirshabeel etoobiya ciidamada etoobiya soomaaliya oo dhanay joogaan waxay ka qabanayaan bay ka qabtaan meesha la yidhaha gawiil laakiin maamulkan iyo degmadan waxay hoos tagaan waa hirsabay Ee, carig laakiin ciidamada shisheeye ee, waxaa tiri ee, jooga dalka ayaan ee, la qabnaa gobollada ay joogaan hadda ciidamada ajaanibta ah ee, waa gobollo iyo deegaano iyo magaalooyin ku jira gumaysi oo xildhibaano badan ayaa qiray oo ka marqaati kacay wasiiro ayaa xataa ee, weerarkooda u duuban yihiin oo ka marqaati kacay ficilada iyo awaamiirta ay sameynayaan ayaa ka marqaati ah taariikhaha la soo maray ee gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaanigii iyo habkay u dhaqmayeen ayaa ka marqaati ah marka loo barbar dhigo marka ee, hadalkaaga marka lasoo ururiyay waxaan u fahmay een, sida loo gumaysto magaalooyinka kale ee xabashidu ay haysato ayaanu la mid nahay
maay ma anaan keensan meeshaasay degan yihiin annaguna hadda ma anaan keensan inaan been sheegnana ma rabno cidday u joogaan iyo cidda dhibaatay bay iska xiran yihiin magaca doonta u bixi een, xabashi waa un xabashi ma ku qanacsan tahay inay joogaan jawiil oo ay haystaan ciidamadaas xabashida ah
annaga dhaqan iyo garan la-aanteena ee, waxaan idhi hadda maanta layga doonayo ma aha amaamir iga sarreysa iyo amar iga sarreeya ay ku fadhiyaan rabitaankayga ama soo fadhiyaan waa dad meel laga xukumo waa dad dowlad xukunto ayagaa la weydiina arrintaas annaga ina la weydiiya xaq uma lihin annaga na weydiiya xaq uma lihin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي xagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa dalka maraykanka waxaa ku fidaya dibadbaxyo ka dhan ah dil askari caddaan aha uu u geystay nin ka mid ah madowga la gumaysto ee maraykanka ku nool dhacdadaasi waxa ay qabsatay baraha bulshada waxaana ka dhiidhiyey dadka madowga ah ee ku nool gudaha dalka maraykanka aqalka cad ayaa albaabada la isugu dhuftay markii kumanaan dad ah oo dibadbaxyo caraysan wada ay ku soo dhowaadeen ilinka aqalka cad waxaana loo baqay ammaanka madaxweyne donald trump haddaba idaacadda alfurqaan waxa ay la xiriirtay cabdulaahi cali oo jooga dalka maraykanka waxaana uu nooga waramay xaaladda jahawareerka fowdada qaska ee ka aloolsan gudaha dalka maraykanka bismi illahi raxmaani raxiim waad salaamantiin dhammaan akhyaarta idaacadda daadihinayso xiisadda ka taagan maraykanka qaar ahaan gobolka minnesoto waxay ka dhalatay nin madowah oo sidaasoo kale booliis lagu wacay ama nimankan amniga la yidhaahdo kabacdina ninkii intay xeri lahaayeen ay iskugu tegeen ayagoo saddex nin ama afar nin ay ninkaasi si fool xun oo waxashnimo ay u dileen qoortana uga istaageen ma garata dilalkaasi madowga ka waran ma kii ugu horeeyaba mise si joogtay maraykanka kaga dhacaan maya maya maya dilalkaasi waa si joogta ah bay kaga dhacaan weliba waxaa la odhan karaa haddaysan kaga dhicin maalin ahaan weekii bay ka dhacaan intii ninkaa la dilay ka dambaysana ilaa dhowr qof oo kalea la dilay horey oga dhacday systemkan oo kale in lagu dila new york qaabkan hadda uu ninkaa u dhintay oo kale loo dilay marka waa wax caadi ah waana la dilaa waxaa ka daran dadka shacabka ah oo caadiga ah oo maraykanka qoryaay haystaan marka intaasoo qofay iska dilaan maxkamaduhuna dee maxkamada cadaalad ku shaqeeya ama ku dhalaysan maa mar walba nimanka madowga waa la kacay bidixeey waxaa la odhan karaa daily baa loo dilaa inta aan la sheegin kan idaacad iyo camera qabatay ayaa tirada ka badan nimankaasi madowga ah waa la dilaa cabdilaahi maraykanka baad joogtaa muddana waad ku noolayd sababta madowga loo beegsado maxaad ku sheegi kartaa
sababta loo beegsado markii hore waxay ka yimaadeen madowga saad la socotidba waxay ku yimaadeen addoonsi ayay ku yimaadeen horta halkaasay ka imaanaysaa nimankan waa la lahaa waa lasoo kaxaystay markii lasoo kaxaystay haddaan in yar historygii lagu keena meeshaan dib ugu laabano qoys dhan oo wada socdo aabe iyo hooyo iyo gabar iyo wiil baa la qabsanayaa markii halkaan la keenay qofba mid buu qaatay nimanka caddaanka ayaa qaatay beerahay ku fali jireen waxaad garanaysaa in saasoo kaleeto magacyadoodi laga bedelay asalkooda horena horta islaam bay ahaayeen wax ay ugu yeeraan in la xoreeyey ayaa southka iyo nooradka ama sida soomaaliga lagu yidhaahda gobolada waqooyi iyo gobolada koonfurada kale isku dagaalay nimanka aan xoreeno marka nimanna waa diideen oo yaan la xoreen bay dhaheen markii nimankii diiday in looxore in la xoreeyo ayaa u badan in ay nimankan ka aarsadaan oo ay dilaan dhibtaas ayaa la odhan karaa ayaa keentay marka maadaama ay markii horeba ku dagaalameen nimanka aan xoogaa xoreeno qaarna ay dhahan yaan xoreen in la beegsado waxa ugu weyn hadda waa nin faraskiis oo laga qaatay geeliisa hashi umaaley saasay rag ku arkaan u arkaan nimanka caddanka waagaag nisba ahaan ka waran maraykanku maxay ka yihiin dadka madowga ah waxaa lagu qiyaasaa waa dad aada u tiro badan ayaga iyo caddaanka ayay ku xigaan marna waxaa la yidhahda qolyahan la yidhahda sbanishka ama sbain oo mexicaanka la yidhahdo ayaa nambarka labaad kala laakiin waa dad aada u tiro badan wey dad aada u tiro badan wey waa qoomiyadda labaad ama saddexaad ee ugu badan weeye dowladda oo keliya miyaa marka dadka beegsada en dadka madowga ah mise shacabka caddaanka xataa maraykanka muwaadiniintooda sidaanoo kale en cunsuriyaddu waa ay ku jirta waxaaba la oran karaa dowladdaaba ilaalisaba dowladda saa u laynayso oo madax kaga istaagayso oo xuquuqda aan lahayn xabsiyadana waa nimanka ugu badan population ahaan haddaad fiirisid xabsiyada ku jira maraykanka boqolkiiba waxay ka yihiin soddon ama afartan population ahaanna wadanka waxay ka yihiin ama maaragtay xadad ahaan waxay ka yihiin boqolkiiba toban meelahaasaa lagu qiyaasaa marka shacabka dowladdaaba saas uga ilaaliso oo nimanka kabriyada iskale iyo dadka shaqeeya iyo dad baanba arki karinba xataa oo looma ogolo ilaa hadda alaana meelo waxaa jirta aan looga ogoleen in maaragtay arkaan oo istegi karin oo haddii la arka la dilayo oo la oranayo meesha haddii qof madow lagu arko oo kaleeta la dilo sida gobolada westiga oo kale mountan oo kale waar tooganaya sida waartii u tooganaya marka dowladdaa saa u laynayso u baabi'inayso ayaaba waxaa la odhan karaa iyada loogu qaataa ma garta waa gartay hagaagka cabdilaahi bal iiga waran markaa soomaalidu dadka madowga baad ku jirtiin marka si loo eego oo halkaa jooga ma lama tihiinoo tacadiya ceenkaas oo kale mala kulmaan
waa kasii dheernahay soomaalida aad u malaysaa in tacadiyadu ay ku badan tahay sababtoo soomaalidu dad islaam u nasab sheegtay weeye shacairtan hadda hadday arkaan qof garloo kale ama gabar maxajabadoo meesha maraysoo kale annagii oo aad garanayso luuqadii xataa markay kugula hadlaan aad garanaysid inaad luuqadan adigu haysa luuqadaadaheen cunsuriyadda ay soomaalida ku hayaan baa ka daran focuskana soomaalida waa saaran yahay dad islaama weeye weliba dadkan islaamka oo yurubta soo galay ama qurbaha soo galay waa dadka ugu fiican oo alist la oran kara ama ugu yaraan dadkaasi waxay muujiyaan shacairtooda islaamka marka soomaalida nacaybka lagu hayo midda madow madownimadii annagoo ah oo na leeyahay madow baa tihin midda kale ninka carabka ah xataa madow bay u yaqaan ayagu oo dadka hadda carabta oo kaleeto xoogaa midabkooda furan yihiin marka qof soomaaliya waad garanaysaa marka madowgaas oo aynu nahay iyo annagii oo idaacaduhu fokaska ay nagu hayaan oo soomaalida sidaba dabagal ayaa lagu hayaa saa la socota marka waa kasii xag jirnaa mar kasta haddaan annagu soomaalina waagaa warbaahintu waxay aada u tabinayaan xiisada u dhexeeya trump iyo twitterka oo wuxuu dhiirigelinayaa baa laleeyahay beegsiga lagu hayo dadka madowga ah ka waran maamulka trump iyo kii obama marka la isbarbar dhigo tacadiyada yay kordheen
wallahi ninkaas madowga markuu joogay oo obama la oran jiray waxaa weeye waxba ma uusan qaban dadkana wuu hoday madowgu midab ahaan buu idinku weylinayaa bay lahaayeen waxba ma uusan qaban tacadiyadu saasay u socon jireen way jireen isagoo joogay jireen laakiin sida ninkan uu hadda maaragtay ugu boorinaya inay ku dagaalamaan muusan ahayn marka tacadiy waxaa la oran karaa levelku waa isku mid laakiin madaxweynihii hadda joogay ayaa boorinaya wuxuu leeyahay waa nin cunsuriya saasaga la socotid oo garabka bidaxa marka waxaa weeye waa aad bay isaga xilligiisaan usii badan yihiin sababtoo madaxweynihii oo ay dhahaan kudayashuu mudan yahay ninkii meesha u sarreeyey way oy leeyihin ninkii meesha u sarreeyey baa wuxuu bogaadinayaa in dhibaatadan lasii geysa marka ma yaro laakiin kaa madowga khayr badan ma leh naftirkiisu asaga naftirkiisu dee caddaan baa meesha geysa inaad la socotaanba marka wax badan maqan kari wuu iska hadli jira ma garta waagaag ka waran dowladda hadday ahaan lahayd dowladaha hoose qeybaha sare iyo shaqaalaha iyo madowga maxay ka yihiin
waa aad bay u liitaan waa ku yar yihiin marka waxaad arkaysaa magaalo dadka degan ay boqolkiiba siddeetan madow yihiin ninka booliiska waa nin caddaana ninka maxay ahayto meesha ka soo gala ama ka soo gala gobollada waa nin caddaana nimanka madowga wax kama aha looma ogola system ahaan sharciyay u degsadeen marka waxaa lagu soo koobi karaa madowga waxba kama aha markii loo eega waa percentage aad u yar wey
waagaag haddaan u imaanno marka qalalaaso baa dhashay dilka kadib ka waranno waddanka siduu u saameeyey iyo meelaha ugu badan ee laga dareemayo
waddanka wuu saameeyey khaasatan magaaladii ay soomaalida ku badneed oo minneapolis la oran jiray waxaad u malaysaa sawirada waxay soo gelinayaan haddaad aragt twitterada halkani ma syriya mise waa ciraaq mise waa maraykan burburka lixaad kale si u geebay guryaha gubtay dukaamada la dhacay bilqada ka dhacday xataa oday soomaaliya lagu dilay oo isaga naftarkiisa meesha taagnaa aan u malaynaya inaad ku aragteen meesha aan u malaynayo gobollada kalena wuu saameeyey hadda southka oo kale ilaa xalay ilaa habeen hore ciidamaa la daadiyey ciidamadan la yidhahdo antirabadka oo hortaga mudaharaadada ayaa la daadiyey waddanka waa gabi ahaan maantana waa sabti iyo axad waxaan wiikandigay ugu yeeraan in uu sii bato ayaa ilaa maanta la rajeynayaa dambaysa xiisadaha weliba waa xiisada rabsho wada oo waxaa ku jira dad isbedel doona oo oranaya ninkaa maxaa loo dilay iyo kuwo bililiqad doona way isugu jiraan marka aad baa loo saadaalinaya inay dhibaatadu sii badato
waagaag cabdilaahi bal ka waran in iyadoo maraykanka muwaadiniintiisa sidaas uu la dhaqmayo soomaaliya buu ka howlgelayaa waddamo kale buu ku duulay dimuqraadiyad buu sheeganayaa maxay ummadda soomaaliyeed u muujinaysaa
wallaahi arrintaasi waxay muujinaysaa laba waxyaalood muujinaysa horta markoowaad waxay muujinaysaa wixii ay sheegan lahayd oo ay lahaayeen insaaniyaddaan taageernaa dimuqraadi baa jira ama dadka qaarkood ay u haysteen maraykanku in uu yahay nin maaragta aan waxba dhibaataa geysan soomaalida waxay dhahdaa libaax nimaan aqoon baa lax ka rita ama hal ka rita maraykanka waxaa weeye mar hadduusan qofka diin islaama oo cadaalada isku dhaqayn waxa laga filaayo o dhan waa in soomaaliyana dimuqraadiyada uu geenayay gobolladii asaga uu joogay dalkiis ku leynayaa marka soomaalidu yaysan ku sirmin baa annagu qabnaa dimuqraadi ma keenayo mana wado dimuqraadiga laguu sheegay waa in dadka la laayaa aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan cabdilaahi oo u waramaya idaacadda alfurqaan isagoo ku sugan gudaha dalka maraykanka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud iyo suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan ayaa idaacadda alfurqaan waxa ay uga warameen siday u arkaan dhallinyaradii lagu laayay deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe waryaheena caydaruus ayaa labada odayba la hadlay waxaan ugu horrayn idiinsoo gudbinaynaa waraysigu waryaheena la yeeshay imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud
waa ku dhowaa bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem amaa bacd allah subxaana watacaala mahad ballaaran u jeedinaynaa mahadda alla ka bacdi innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuunaan leenahay dhacdada meeshaas ka dhacday runtii waa dhacdo murugale waxaan waan ka tacsiyadeeyaynaa waxaan uga tacsiyadaynaa ahalkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaas la gumaaday ama cadowga allah uu baabi'iyey waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah idinka siiyo ayagana janaatalfirdowsa allah siiyo idinkana gadaashooda allah idinma fidmeeyo intaas ka bacdi bacda altacsiya aad iyo aad bay uga xun yahay- uga xunnahay haddaan nahay qabaa'ilka ama odayaasha ama shacabka ama ganacsatada qof kasta oo ka mid ah beelweynta abgaal ama muslimiinta dhammaantood dhacdada meeshaas ka dhacday waa dhacdo murugale aad iyo aadna uga xunnahay mar kale ayaan ka tacsiyadayhaynaa kolley waajibkay leedahayna heli doonaa nimankan riddadaaho waa undayn ay qabaan insha allahu tacaala waana waana- waana laga abaalmari doonaa biidniillah dowladda federaalka waxay sheegataa inay leedahay maxkamado ama saldhigyo ay dadka ku xirto oo dabadeetana ay dacwad iyo ay meelaha marsiiso ee maxaa sababay in sideed dhallinyaraa iyadoon wax sharciya aan la marsiin ee la toogto waxaas maxkamado lama dhihi karo waa meel looga xukuntamo daaquud dastuur likhayrilaah waa meel dadka lagu baarto maxkamadihii ilkaxanaf waa macruuf ummadda soomaaliyeed mar hore ayay ka kala tageen bal kuwan cid- askartan mor- mooryaanta iska daaye dadkii shacabka ahay aaquus ka jooga ka tegey u dacwo tegey maxkamadaha islaamiga wilaayaadka muqdishoay ka tagaan gobollada kale oo wilaayaadku ay joogaan ay u dacwoodaan horta waxaan kuu sheegaa maxkamadahaas wax jira ma ahay marka horena sharci kuma dhisnayn tan kale niman tuugaa khaa'imiina oo dadka ku baarta isugu tegey markii la fahmana ummadda soomaaliyeed waa ka tagtay intaas waxaa dheer nimankan mooryaanta ahoo sita qoryaha cid xakumta iyo ciday ka amar qaataan ma jiraan ayaga laftooda kuwii madaxtooyada joogaa laga qaaday elsaniiniya jallaare iyo dhulkaas owdhegla lagu laayaa geelgubyo xaaji cali lagu laayey wuu iska fogeeyey ninka farmaajo la yidhaah ciidamo turkiga uu kala yimido calooshoor ushaqaystayaala ayuu la yimiday cid xakunta ma jiraan qoryahooriyay wataan dariiqay taagan yihiin ummadday ku baartaan waxay ka qaataan iyo waxna ay cunaan waxna hub ayay ku gataan iyo maandooriyaha marka sidoodaba wax xakuma iyo wax maxkamada iyo wax la geeya ma jiraan xamarka gudihiisay inta tagaan xamar werta dadka ay ku dilaanay kasoo tagaan waa wax macruufoo la yaqaan marka hadda maxkamad hortiba inta wax xakuntoo sharcigo kama jirin kuwaan hadda cid xakuntaanba jirinba insha- waayahay imaam ma aha markii ugu horreysay ee dad ee xaafadahooda iska jooga ama deegaanadooda jooga sidaan oo kale gobolka shabeellaha dhex loogu laayo horey ciidamada burundi ayaa sidaan oo kale dad beeraleeya oo beerahooda iska jooga ayay sidaan oo kale u laayeen marka maxaa la gudboon dadka deegaanka ee ku sugan shabeellaha dhexe ciidanka burundiga iyo ciidankan kaloo maryacalasta ah wax isdhaamaan male isku nuuc waaye isku meelaa laga xakuma isku meelay kasoo baxa xakun kala maahina meel baa mataqaan ii sheeg waxaa ka dhexeeya daaquudkaas waa isku xisbu shaydaan waa isku mid dhammaantood waxay la dagaashan yihiin dadka muslimiinta iyo diinta islaamka marka waxay na tusiyeen markaan ugu dambayntii dadka deegaanku ay fahmeen gaariga markuu jidka leexanayo fareeja u bixiyaa nimankan fareejay la baxeen waxa ay yihiin waxa ay damacsan yihiin waxa ay soo wadaan weliba waxaan u aragnaa dhacdadaanu inay khafiif tahay waayo dadkan kulli nafsan daa'iqatulmowt cid kastoo naf la geliya waa dhimanay meeshii loogu talagalay inay ku dhimatayna ku dhimanee inkastoo cadow ilaahay baabi'iyey marka waxa ka daran boqolkiiba boqol oon haddeer fahamnay waxa ay soo wadaan nimankan maryacalasta iyo nimankan afrikaanka oo calooshooshaqaysan dalkee diinta kusoo duula waxa ay soo wadaan waa inay ummadda baabi'iyaan waa inay dhiiqada uga gudbaan waa inay gabdhaha fara xumeeyaan waa inay guryaha nagala baxaan beeraha naga xoogaan badda naga xoogaan webiga naga qaataan wax allaala waxaan leenahay waxaan leenahay kuwa farmaajo iyo eeyaha kaloo la socda oo hor jooga nimanka baarlamaanka sheegta ee arrimahaas ka raalliyane ha lala dagaalamo xamar mahaad ku aragtiin ku dila war cadowga maqaalinay u yihiin war cadowga farmaajaha wada xasan cali khayraa wada baarlamaan kaa wada iskama imaana eeyahaasaa u yeeray marka waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastay jooga ugu baaqaa dibicaddeed dibimadoobaha naqane war dagaalama la dagaalama nimankaas daaquudka ka shaqayha cadowga ilaahay nagu soo hogaamiha dalkeenna boobaya dekedaheenna hal maalin dhiibay badda dhiibay webiga dhiibay meel kasta dhiibay waxaan leeyahay la dagaalama maxaa dardaarana oo fariina ad u reebaysaa ama aad u soo jeedinaysaa dadka degan gobolka shabeellaha dhexe dadka degan gobolka shabeellaha dhexe waxaan leeyahay marka dhammaystira wax yaroo idiin dhiman wargaaladu idaaba jabtay mujaahidiintaa dhiig bixiyey way wiiqan yihiin tabar ma hayaan iska afuufay rabaan marka istaaga yay idinku rafanin waa bootiti diirdiir u dambaysay naftaa kasii baxoweysa waxaan leeyahay marka reer shabeellaha dhexow diinkiina u dirira dalkiina u dirira deegaankiina u dirira dadkiina u dagaalama dunyadiinu dagaala dadnimadiina u dagaala duriyadiina dambana u dagaalama dibaa leesu warsan doonaa saana cadowgaanuna wuu bixi doonaa ciduna way ku dilloobi doontaa cidna ilaahay baa saruugu soo qaadi doona marka waxaa adalla cidda ilaahay saruugu soo qaaday noqda in maalin walba mahaasaa igaartaas lagu dilay yeeyihiin waa abgaal mahaasaa gabdhaa lagu kubsaday yeeyihiin waa abgaal mahaasaa dad lagu dhacay waa abgaal ilaahay sharafkiina maaha hore uma dhicin war haddaana walba diin u dagaalamayna nasabkiina aqdigiina sharafkiina u dagaalama ayaan leeyahay beesha abgaal intaas ayaan ugu dabaaqa insha allahu tacaala kaasi waxa uu ahaa imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud oo ka tacsiyeeyey dilkii ciidamada dowladda federaalka ay ka geysteen gololay halkaas oo lagu laayay sideed dhalinyaro ah suldaan daa'uud xasan oo ah suldaanka guud ee beesha wacaysle ayaa isna aragtidiisa ku soo biiriyey falkaasi wuxuushnimada ah bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ka tacsiyeynaynaa dhacdadii ka dhacday gololey ee nimankii cadowga ahaa ay sameeyeen dadka shacabka ahaa ee dhibaatada gaarsiiyeen ee dhallinyarada ahy waxba aan galabsan waan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed eemahaas dhibaatada lagu gaarsiiyey ehelkoodii iyaan uga tacsiinay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxa waye nimankan aragtideeda haddaan ka cabiro isilba cadow bay ahaayeen ummadda waxuu ahay muslimiintana dhib isil ku haayeen waxuu ahaa marka arrintu noocaas wey hore ciidamada burundi ayaa sidaan oo kale dad beeraleya u laayay marka maxaa baaqa aad u jeedinaysaa dadka ku sugan deegaanka islar waxaa lagu yaqiinay nimankii oo wuxuu ahaa gaaladii caadiga ahaydoo wuxuu ahaa ay soo duushay oo dalka ku soo duushay inay dadka saasoo kaleetan u gumaadaan hadda kuwii haddana ridada ahayo wuxuu ahaa ka dhashay dadkii ku jasadka ahaa baa haddana dadka hadda saas u gumaadaya marka ummadda degan gobolka guud ahaan amba gaar ahaan degmada balcad waxaan leenahay iska celiya cadowga ma kaaga tegayo gacmo horsi ma kaaga tegayo waxaa la rabaa marka inaad iska cadowga iska dhicisaan looga midooba mujaahidiinta iyo dadka la dagaalamaya garabkooda naqatiinaan aan ugu baaqaya ummadda hadda waxa weeye inay meydad qaadaan amba ay dad nool qaadaan oona waxba galabsan hore way u dhici jirtay waxay ka dhexeen waxuu ahay dee shabeellada hoose hadda kahor dad beera leeyahay iyo gardarra ku dilan meydkooda qaadeen markaase waxay meel c a d iyo ku sheegayeen bay geyi jireen haddana waxa waye waxba kama bedelno waa iyadii oo kaleetood hadda waxaa waaye niman uun la socda cadowgaas oo la socda waxaan leenaha marka war niman yahow dadkiina ha baabi'inin eselbaad haddana aad ridowdeen haddana inaad hadda ummaddiini haddana baabi'isaan dadkii aad dhalsheen habartiiniyo adoogiina walaalihiina ahaa oo idinla deganaa meesha inkastoo caqiidada aad uga tagteen waxa weeye waa nasiib xumo aad iyo aad u weyn inay hadda ayakoo soomaalinimo sheeganaya haddana ay sheeganayaan haddana dowlad baa nahay haddana isku magacaabaya inay dadkii shacabka ahaa oo wuxuu ahay ay wuxuu ahay ay sheegan oo say sheeganayeen dowladda u ahayeen haddana meydkooda iyo dilaan iska gardarraa ku dilaan haddana qaadaan waa tahay marka dadka deegaankaasi degan ee ku dhow laamiga mar kastoo dhacdo halkaasi ay ka dhacdo ama ciidamada dowladda qarax iyo wax lamida ay ku dhacaan oo xanuun uu soo gaaro waxay ka argoostaan dadka beeraleyda ama dadka goobahaasi ka ag dhow dadkaasi maxaa fariina ood faraysaa ee suldaan fariinta guud ahaan waxaan furayaa farayaa inay horta cadowga iska celiyaan iyakoo ay cadow ay u arkaan nimanka waxaan leenahay ka fogaada meelaha ay marayaan nimankan cadowga ah meel kastoy joogaanna waxuu ay marayaan haddaadan adiga aan la dagaalami karin waxaan farayaa inay ka fogaadaan waxay ku way ku dhiiradeen dadku inta badan nimanka gaalada amba burundi isku sheega amba uganda isku sheega amba kuwa kaleetado oo maraykanka iyo isku sheegaya oo dalka jooga sida badankaa way dadku way ka cararaan laakiin dadkan waxay ugu dhiiradeen waa dad soomaaliya is yidhaahdeen waxay u qabeen wuxuu ahaa dadkii soomaali caadiyay u qabeen marka saas bay hadba kulleytay ugu sugeen waxaan leenahay marka nimankaanu niman gaala calooshu shaqaystayaal waaye oo gaala jir ah waxaan leenahay ka fogaadaan leenahay arrintaa oon ha u malaynina ha ku kadsoominina kaasi waxa uu ahaa suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan dhagagal muuse suud yelaxow oo ka mid ahaa qabqablayaashii soo maray magaalada muqdisho ayaa shir jaraa'id qabtay isagoo ka hadlay dadkii lagu laayey gololay sidoo kale muuse waxa uu soo hadal qaaday sagaal askari oo dowlad federaalka looga dilay qarax ka dhacay shabeellaha dhexe waxaan aad iyo aad uga tacsiyeyhaa boqolkiiba boqolnaan ka xumahay labada dhacdo ee ka dhacday shabeellada dhexe balcad iyo jowhir dhacdooda duulada la yidhaahdo gololey dhacdada labada dhacdoo ka dhacday midda ciidanka lagu laayey baabuurkana lagu qarxiyey baabuurkaasoo qaraxa ku baaba'ay sagaal wiilna ay ku dhimatay ninka taliyaha ahoo ciidankaas iska lahayna uu ahay nin ciidankaas u taliyo ah kana tirsan shabeellada dhexe dhacdadaasna asaga iyo baabuurka uu ay ku dhacday isagu ma saarayna loola dan lahayo baabuurkaasi ay ku jeysnin haddaba dhacdadaas tacsiyadeeda ilaa hadda ama kaag ayaan la aamusnaay waxaa hayahii mataqaanaa falkan ka dambeeyey in la helo ayaan hayahii mataqaanaa ayaan raadinayay sideedna waa dhimatay gebdho saykolojigooda madaxooda uu isbedelayo isbedelayna waa jiraan oo haddaan la hadlay ilaa hadda qalqalsan boobeeladooda iyo wuxuudina waa la qaataa waa laga qaatay aad ayaa loo handaday wiilasho ay waxay isla barteen walaalaha ay ahaayeenna haddii haddana la waday in la laayey ayaa haddana laamiga la soo dhigay oo waa la edayn la yidhi dhacdadaas waxaa ka culus wiilasha nin ka mid a isagoo indhaha ka xidhan oo dhaqaatiirtaa ayuu wuxuu yidhi anaka sidaad rabtiinna yeele gebdhaha dhaafa annaka haddaad rabtiinna dilay dhaafa gebdhaha wiil ka mid ahoo indhaha ka xidhan oo wiilasha la dilaya ka mida oo dhakhtara ayaa ku yidhi halahaas hadday dhacday baaris badanaan galay taliyaha ciidanka booliiska oo degmada balcad waa arka waa la hadlay guddoomiyaha waa la hadlay taliyaha nabad sugidda waa la hadlay in xildhibaan hoomaha joogana waa la hadlay kulligoor waa isla jireen haddaan warsadana nin wixii jira sheegi karo waa ka waaya nin walba nin saaxiibka yaho wasiira oon aad aan saaxiib u nahay saaxiibka iyo shaqadu isma leh oo shaqada qabashadeed waa ku jeclaha mali laakiin isaga kale waa jecel wuxuu yidhi idaacaddu wuxuu yidhi wixii dhinto anaku inuu fayris dilay ayaan u tirsanaynaa oon u qaadanayna wuxuu xunbay in shabaab dilay in loo saariyo ma aha waxaa laga sugaa baaristooda iyo warkooda oo xaqiiqa ah caalamka maahini walax lagu kalsoon yahay oo dalkan ka jiro ma jiro dalkan waa laysku haahayaa waa leeslayhaa meel walba wax ka dhucow haayaan qof qof rabta male dil ayay arrintu ay hayay u badatay waxa wax dilaayana waxaa la leeyahay waa dawladdii aniga dawladda ka mid aan ahay oo baarlamaanka dadka ku jira ayaan ka mid ah aqalka sare laakiin walaxaan fara ku hayno ma jiro sabab waa ku leenahay dhibaatada dalka ka taaga هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay iminkana dowlad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey odayaasha degmada wabxo ee gobolka galgaduud xiritaanka dowladan waxaa kasoo qayb galay culimaawdiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo odayaal dhaqan waxaan idiinsoo gudbinaynaa nuqabada dowladda qaatay oo ka warbixiyey waxa ay ka faa'iideen dowladdaasi alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliina sayidina wa nabiyina maxamedin sala allahu alayh wasalam ilaahay baa mahad iskale mahad fara badan iskale la koobi karin oon la gaari karinin nicamka iyo gargaarka faraha badanina siiye islaamnimadu ugu horeydo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan mahad celinaynaa alxamdulilahi sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa muslimiinta wilaayaadka ka shaqeeyey arrintan ayadaa in maaragtay ay dowladda noo qabtaan nooguna yeeraan nooguna gool dhigaan sidoo kale waxaa iyaguna mahadcelin mudan mashaa'ikhda culimmadeena iyo macalimiinteena iyo oo maaragtay duruusaadka iyo cashiraadka iyo dadaalkaa fara badan nagu bixinaysa dowlaadkan waxaan ka faa'iidnay duruusaad fara badan oo muhun ah oon la koobi karinin sidii qoladii qur-aanka kariimka tafsiirkii axaadiistii siiradii nabigeena sala allahu calayhi wasalam duruusaad badanay kafa- ka mid yihiin ayaan ka faa'iidnay runtii waa qofka islaamka waxa uu ku farxi lahay ama u dhadhansa lahay ama u xusiisan lahay waxa ugu wanaagsan waaye ilaahay marka waxaan leenahay ajri abaalna hanaga siiyo hanana waafajiyo inaan ku hanuunno oon qabsanno oonan dib uga laabanin ilaahayna taasaan ka baryaynaa insha allahu tacaala marka khayrkaas faraha badan ayaan ka fahnay duruus maxaa tiraahdaa dowlada
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أولا إلهي أيام هذا اسكال سبحانه وتعالى ما هذا ميلي كبل عبطية ميلي كل ما تمنى أن لين بعد الله وحان أم هذا علنا ولاية إسلامية قبل كهير قبل إلا هير دقمو آه. أرنتان كشقيسي دوري سيدي وقفصو مليد intaa kabacdi waxaan ka mahad celinayaa mar kale runtii culummada dowladda bixinaysay wakti badan ku bixisay maskax badan ku bixisay waxaan leenahay jazaaka allahu khayr jazaa runtii niman mashaa'ikhaho waxbarashadooda aan jeclaysano aan isla mid walba markuu tegi taba idoo waaga laleeyahay niho muu sii wadankan kale imaanay waktigu ku dhammaan ayay ahaayeen annagana horta wixii aan ka fahmin waxaa ka mid ahayd kharada sidoo kale hadda ee kharada tafsiirka xaadiistaas iyo kitaabka layidhaha islaax almujtamac siiro kitaab yaroo hadda risaalaho yaroo duruusul muhima oo markuu muuqdo yar laakiin haddii dhexdiisa la galo runtii kitaab weyn ah oo wuxuu kasoo tegaan anago ha noqoto fiqi ha noqoto caqiido ha noqoto siiro ha noqoto akhlaaq aladaab runtii aada umalaysa inuu kitaab sida ula muuqdo ama yaraantiisa de markii la joogo risaalo yar u egaya laakiin kitaab weyn ah intaas kabacdi waxaan runtii aada u jeclaan lahayn in duruusaha noocaan oo kalaa lasoo celceliyo sababtoo bini aadamka qalbigiisu wax un lagu soofeeya waa un diinta wax kala wax lagu soofeeya ma jiraan dadkuna hadduu duurka galo beri uun wax ku dhex jiro qabiil iyo arrimo kale iyo tiisa uu galo yani adduunya ka tan badinaya qofki marka in mar walba la soofeeyo doorooyinka un lasoo celceliya saasna waa ka codsanaya walaayada islaamiga ee gobolka galgudud haddii intaasan kusoo jazaaka allahu khayr jira jazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا سكر نكاني سنقول لنا هي معمل walaayo iyo nuqubo degmo ilaahaas ayaa mahadle in badan oon lasoo koobi karin alxamdu lilaah alxamdu lilaah suma bahad mahad allah waxaa mahadsan walaayada islaamiga ah ee oogtay in ay qabsoonto dowladdan qiimiga iyo qaayaha badan taas ayaa ku mahadsan ilaahay mahad kadib walaayada islaamka ayaa ku mahadsan heer gobol ilaa heer degmo bacda walaaya waxaa iyaguna mahadsan walaalaha horjoogayaasha bulshada oo soo ajiibay dowladan macaanta badan runtii dowlo aada iyo aada u qiimo badan waktigu marka hore waa nala dheeray laakiin waa nala soo gaabtay markaan dhex galnoo aragnay macaantii duruusta iyo macalimiinta waa nala soo gaabtay waan jeclayn in umurada berga timid ay tiri haddana bal toddobaad kale ha lagu sii daro aada ayaanu sii jeclaysa lahayn haddii ay suuragal tahay taas waa middaas waxaa ayaguna aada u mahadsan macalimiinta qiimaha badan ee sida naaxiyadda ah oo hagar la-aanta ah oo alla kacabsiga ku dheehan noogu soo gudbiya wixii ay xambaarsanaayeen waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaal mariyo miisaanka akhrina ha u saaro wixii ay nagu beereen oo inooga tageen oo dhaxalgalkahayna waxaan ku dabaqi doonaa nolosheenna adduunyo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu nafta nagu simo waayahay waan ognahay waxaan ummadda horjooga ugu nahay magaca dowladda ayaaba ahayd ayaa magaa ayaaba sheegtaba waxaan nahayba waxaan ku nahay horjooga ugu nahay magaca dowladda shaacirta dowladda ay- dowladda ayay ahayd waxtasibu bixablillaahi jamiica xiriga ilaahay inaan wada qabsano haddaan wada qabsano waan liibaanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin haddaan tafraar u samayno dulduleelo badan ayaan bixinaynaa waan qaadanay wixii aan ximbaarnay inaan bulshada u gudbino kana gadno inaan xiriga ilaahay wada qabsano runtii een, dadku waa dad aada u qiimo badan waa dad aada u qiimo badan rabana inay kitaabka diinta islaamka iyo sunnada nabiga ay u- u nusreeyaan waa yahay waxaad u qabtaa xoogaa waayahan dambe in waxbarashada xoogaa ay nagu yareed ama ardada ha noqoto ama qeybta dacwada soo noqnoqoto ha noqoto dowrooyin degmada lagu qabtana waaba uulaa koo waaye ma arag anagu weli insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan leenahay intaas iyo in ka badan iyo in ka badan in nagula soo celceliyo gacanta annagana waxaan isku dayaynaa wixii aan ka macaashna halkan inaan nafteennana ka gadno bulshada horjooga onaana ka gadno xiriga ilaahay oon ku ballan inaan wada qabsanona inaan ku kulanno wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maya marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanu qaadir ah oona abuurtay oon xarigiisa ku joogno oo marka hore inaan asiga caabudno keliya noo abuurtay haddana na makaniyey oo nagu nooleeyey meel raayadiisu ay ka taagan tahay dadka meel waxaa jira intaanu meel ayagoo ogol oo diinta islaamka jecel aysan iskugu imaan karin ilaahay subxaanu qaadirahay ee intaasna kulmiyey nana abuuray naguna ilhaamiyey inaan isku nimaad ilaahaasaa mahad iska leh waa u mahad celinayna ilaahay subxaanu qaadirahay mahad wax ka gaarto midda labaad waxaan kaloon u mahad celinaynaa walaayadeenna hadday tahay gobolka galgaduud hadday tahay walaayada sare hadday tahay tan degmadeenna intaba dhammaanteen waxaan u mahad celinaynaa Een, annaga ma malaysanayn xaqiiqdii dhabtaa dowladaan ma malaysanayn ma malaysanayn dowladan ma malaysanayn si kidisa ah ay noogu timid waana ka macaashinay waxaan marka u mahad celinaynaa walaayadii soo amartay dowladaas noogu soo dhiibta gobolka noogu soo dhiibta degmada iyo wixii ka shaqeeyey ama dumar ha ahaadeen ama macallin ha ahaadeen ama maarata waaliga ha ahaadeen ama xusba ha ahaadeen ayagana waa u mahad celinaynaa ilaahay mahadooga gar dembigoodan ilaahay ha dhaaf waxaan u mahad celinaynaa oo saddexaad u mahad celinayaa macallimiinta halka fadhida Een, aniga waxaan u malaynayaa macallimiinta halka fadhida qaar waa ii saddex dowro qaarna waa ii labo sidaasaan u malaynayaa ayagana waa u mahad celinayaa ilaahayna waxaan ka codsanaa ka su-aalanayaa haddii iibaan bartii ugu jiro ilaahay jannada ha geeyo wixii ay qaban jireenna gadaashooda malaa'ig ha ka qabato insha allah ilaahay idinkiis intaas kadib een, warmahana warkii waa la soo dhameeyey annaga degmadeennu waxaa la sheegaa ama aan ku ogeyn inay degmo jahaadka haddii alla kuu rooyaa ku qiimo leh oo ku sharaf leh oo degmooyinka wax ku dheer ahayd xoogaa dadkuna waa iska warqabaahe waxaa la yidhi aryaada beryahan xoogaa degmada niyoma waxbaa ka siya ayaa xoogaa soo noqnoqotay waxaan isku dayeynaa maadaama aan nahay odayaashii een, horjoogayaashii qabiilka ama ummadda waxaan isku dayeynaa jihaadka qaybta ugu weyn kaalinta ugu weyn inaan ka qaadano kaalinta ugu weyn inaan ka qaadano Een, hadday tahay ismaqalka hadday tahay nafta hadday tahay maalka inaan kaalinta ugu weyn ka qaadano naftaydana aan ka bilaabo nafta walaalkana aan ku xejiyo ilaahay idankiis walaalayaalow ku soo dhowaada dowladaan annaga maanta waxay noo tahay maanta habeenkii aan dhalannay oo kale farxad weynay noo leedahay wax baan ka macaashnay marka insha allahu ilaahay idankiis sidaas ku soo dhowaada sidaasaan idinku salaamayaa dhammaantiin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waa naga intaa dhammaantaynaba fii amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي